kulanka oo muqdisho ka dhacay waxaa ujeedadiisu ahaa ay ka talinta shabeellaha hoose iyo sidoo kale xoojinta midnimada koonfur galbeed waxaa kulanka kasoo qaybgalay siyaasiyiin waxgarad wasiiro hore oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale qeybaha kala duwan bulshada waxaa kulanka lagu sheegay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uusan maamulin gobolka shabeellada hoose waxay sheegeen in gobolkaasi ay isku biirsadeen abaaro iyo colaado madaxweynaha maamulkaasna waxba uusan ka qaban taasina ay keentay in kulan deg deg ay ka yeeshaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale qeybaha kala duwan bulshada ee kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose waxay ugu baaqeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya in si deg dega uu isku casilo maadaama ay sheegeen inuu ku fashilmay waxyaabihii loo doortay waad arkaysaan oo caalamka aan ka codsanaya international community aan ka codsanaya dowladaha dariska aan nahay aan ka codsanaya amazon aan ka codsanaya aan madaxweyne farmaajo fariintiis aan gaarsinaya aan gaarsinaya mataqaana isheeg ra-iisul wasaare dhibaato nagu filan faraqaan ku haystaa waxyaaba nagu filan qalbi dhagaxaan ku haysanaa marka teena haddii aa bilowmaysaa raggaas mataqaanaa ii sheeg keliyiis taliyahaas oo xukunkiisa waa hore dhacay oo shariif xasan uu u xiran yahay bukorow iyo dadkiisa si degdega waa inuu u soo xiraa walba maarata kuma joogin asaga sharci kuma joogin wuxuu ku joogay maarata odayaal maarata ayaa gacanta u taagay xildhibaano ma dooran cid doorata ma laha wuxuu ku joogaa sharcila'aan ku joogaa madaxweyne waxaa waye kumeelgaara lix bilood a loo oggolaa lixdii biloodna mar hore ay dhammaatee maanta saddex sanaa la marhayaa markaa ninkaa sharcila'aan ku jooga caalamka iyo dowladda federaalka iyo waxaan u sheegaynaa ninkaa inaan maaragtay aan aanu ka kicinayna meesho dariifka wakhtigiisa dhammaaday oo aan sharciga ku joogin in ay maxay ahayd xildhibaanadaas siday meesha oga qaadi lahaayeen ee si deg dega shariifka oga bixiyaan meesha muhiimadda kale dadka inta banaanbax sameeyeen ka hortag sameeyey oo ka dhidhiyey shariifka ka soo horjeedistiisa oo loo xiray mabda'a koonfur galbeed iyo gardarrada lagu hayo shacabka iyo xukuumadda aan hadlayn iyo xildhibaanada in la laaluusho sharaftoodii lagu dheelo meesha ka hadlay oo la xiray oo uu ka mid yahay guddoomiyihii guddoomiyihii ganaane bukurow in xorriyaddooda si deg dega loo siiyo qaybihii kala duwnaa ee kasoo qaybgalay kulankan ka dhacay magaalada muqdisho ee ujeedkiisu uu ahaa ay ka talinta shabeellada hoose iyo sidoo kale xoojinta midnimada maamulka koonfur galbeed waxay ka dalbadeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya in si deg dega uu kusii daayo rag la sheegay in xabsiga uu taxaabay kuwaas oo qabtay shirar looga soo horjeedo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxayna sheegeen in qof waliba uu xor u yahay in fikirkiisa uu ka hadlo islamarkaana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aan looga baahnayn in uu caburiyo dadka halkaa ku sugan maxamed cabdi xasan goobjoog muqdisho